بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى والمنفصل اثنا عشر وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن والمنفصل والضمير ضميرك ضمير كاسو المنفصل سعنا اثنا عشر لبية طبعون waxaan soo hadal haynay oon ku dhex jirnay mafcuulu bihiga iyo axkaamtiisii waxaan soo qaadannay tacriifka iyo qeexidda mafcuulu bihi waxa uu yahay waxaa kaloo aanu soo qaadannay mafcuulu bihi inuu u qaybsamo laba qaybood isim daahira iyo damiir waxaa kaloo aanu soo qaadannay damiirku inuu u qaybsamo laba qaybood mutasil iyo munfasil damiirka mutasil maxaa la yidhaha munfasil maxaa la yidhaha farqiga u dhexeeyaasi muxuu yahay horaanu ku soo barannay almutasil waxaanu soo barannay maa laa yubtada'u bihi alkalaam walaa yaqacu bacda ilaa munfasilna waxaa la yidhaha maa yubtada'u bihi alkalaamu wa yaqacu bacda ilaa halkan waxaanu ka guda gelaynaa mafcuulu bihigii hadduu noqdo damiir munfasil sheekhu wuxuu ku yidhi mafcuulu bihigu damiir munfasila wuu noqon karaa damiir munfasila hadduu noqdana wuxuu u qaybsamaa laba iyo toban qaybood sida mutasilkuba labiyo toban uu ugu qaybsamay labiyo tobankaasna waxay ka iman karaan laba waxay faa'iideynayaan atakalum shanna waxay faa'iideynayaan khidaab shanta ugu dambaysana waxay faa'iideynayaan alghayba tusaalooyinuu sheekhu ku siiyo wuxuu ku yidhi wa hiya labiyo tobankaas iyaaya anigaw maa akramtaniyahu ma karaamayn ilaa iyaaya aniga ma ahani wa iyaana wamaa akramtaniyahu ma karaamayn ilaa iyaana innaga ma ahani haddii marka sidaa aad tiraahid maa akramta ilaa iyaaya maa akramta ilaa iyaana halkaas waxaa inooga soo baxay mafcuulu bihigii oo noqday damiir munfasil waxaa la mida iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu aayaddaa haddaanu fiirinno lafdigan iyaaka waa mafcuulu bihigii oo noqday damiir munfasil kana soo hormaray ficilkii iyo faacilkii labadaba ka soo hormaray markaan icraabayno see u icraabaynaa iyaaka nacbudu iyaa waxaan leenahay waa damiiru nasbin munfasil mafcuulun bihi مبني على السكون في محل نصب والكاف حرف خضاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نعبد وفعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر محل نهي وجوبا سماها لأنه النون على لقب الله فعلك مضارع هذه لقب الله والنون ama taa ama hamza waa waajib faacilkiisa in la astiro wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu idan aayaddaa waxaanu ka fahamnay mafcuulu bihigu inuu noqon karo damiir munfasil weliba uu noqon karo muqadam cala alficli waalfaacil ficilkii iyo faacilkii labadaba inay bannaan tahay inuu ka soo hormaro iyaaya maa akramta ilaa iyaaya see u ciraabayna ما والنافية وحرف النفي عادية مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكرمت فعل وفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها وحنو قاري دونا باب دان واللي راهو باب الاستثناء باب الاستثناء وحن كبرن دونا أدوات اللو يقان أدوات الاستثناء إريالو أديكسدو سور ريبت سور ريبت yacni hadalkaagii aad waxaad doonay inaad wax ka soo reebto maalan hadalkaagii waxaad tidhi maa akramta niyahow cidna ma aadan karaamayn laakiin cid waxaa jirta ninkan uu karaameeyo ciddaasaad ka soo reebiyo waxaad leedahay ilaa iyaaya aniga un baadi karaamaysa marka kaasaa waxaa la yidhaha soo reebid ilaa adaatu istihnaa'in mulqaatun laa camala laha wax camal falahoo maanta ay meeshan ka qabanaysaana ma jiraana loola jeedaa mulqaatun laa camala laha mabniyun calaa sukuun laa maxala lahu min alcraab waa maxal maxalka icraabka kuma lahan maa akramta ilaa iyaaya iya damiiru munfasil mafcuulun bihi iya waa damiir nasbin munfasil damiiru nasbin munfasil mafcuulun bihi mabniyun calaa asukuun fii maxalli nasbin walyaau xarfun daalun calaa takalum waa xaraf caadiya muxuu ku tusinaa iska hadlid iyaaya aniga maahane cid kale ma karaamay anigadaas waxaa tusinaya waa ya-da walyaau xarfun daalun calaa takalum mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab xaraf oo dhanba kulligiisa laa maxala lahu min alicraab wa iyaana maa akramtaniyahu ma karaamayn ilaa iyaana inaga maahane maa naafiyatun mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alicraab akramta ficlu wa faacil ilaa adaatu istithnaa mulqaatun laa camala laha mabniyun calaa sukuun laa maxala lahu min alcraab iya damiiru nasbin munfasil mafcuulun bih mabniyun cala sukuun fii maxalli nasbin naa waa xarfun daalun calaa takalum naa damiir ma aha isimna ma aha waa xaraf caadi ah naa xarfun daalun calaa takalum mabniyun calaa sukuun laa maxala lahu min alcraab wa iyaaka maa akramta niyahu ma aadan karaamayn maa akramtu ayaan leenaha middan damiirka waan godaynaa maa akramtu anigu ma karaamayn ilaa iyaaka adiga mooye qof kale ma aanan karaamayn maa akramtu ilaa iyaaka maa naafiyatun mabniyun calaa sukuun laa maxala lahu min alcraab akramtu ficlun wa faacil ilaa adaatu istihnaa'in mulqaatun laa camala laha mabniyun calaa sukuun laa maxala lahu min alcraab iya damiiru nasbin munfasil mafcuulun bih mabniyun calaa sukuun fii maxalli nasbin mabniyun sababtaan u leenaha maxay tahay dhowr goor waan soo qaadan kullu damaa'ir wa kullu lxuruuf mabniya damiir oo dhan iyo xaraf oo dhan iyo ismu ishaar oo dhan iyo ismu istifhaam oo dhan iyo ismulmawsuul oo dhan iyo waxaasoo dhan waa mebni meel walban ku aragno mabniyun calaa sukuun fii maxalli nasbina sababtaan u leenaha maxay tahay ya waa mafcuulu bihi mafcuulu bihina waa mansuub wuxuu nagu jiray almansuubaatu khamsata cashar waalkaafu xarfu khidaabin mabniy calى اlfatxi laa maxala lahu min alcraab wa iyaaki maa akramtu ma karaamayn ilaa iyaaki gabar yahay adiga mooye maa akramtu maa naafiya akramtu ficla wafaacilu ilaa adaatu istihnaa'in mulqaatun laa camala laha mabniyun calى sukuun laa maxala lahu min alcraab iya damiiru nasbin munfasil mafcuulu bih mabniyu calى sukuun fii maxali nasbin والكاف حرف دال على الخطاب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب وإياكما ما أكرمتم كرامين إلا إياكما ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكرمت فعل وفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها مبني على السكون لا محل له من الإعراب iya damiiru nasbin munfasilun mafcuulun bihi mabniyun calaa sukuun fii maxalli nasbin waalkaafu xarfu khitaabin xarfu khidaabina waad dhihi kartaa xarfun daalun cala alkhidaabna waad dhihi kartaa waa bimacna waaxid waalkaafu xarfu khitaabin mabniyun calaa dami fii maxalli nasbin maya waxaan leeyahy xarfu khidaabin mabniyun calaa dami laa maxala lahu min alcraab والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب وإياكم ما أكرمتم كرامين إلا إياكم أدين كما هني ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكرمت فعل وفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها مبني على السكون لا محل له من الإعراب إياك ضمير نصب منفصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب والكاف حرف خطاب مبني على الضم لا محل له من الإعراب والميم علامة جمع ذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب وإياكن ما أكرمتم كرامين إلا إياكن هوين يهودين كما هن ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكرمت فعلا وفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها مبني على السكون لا محل له من الإعراب إيا ضمير نصب منفصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب والكاف حرف خضاب مبني على الضم لا محل له من الإعراب والنون علامة جمع النسوة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وإياه ما أكرمت ما كرامين إلا إياه ننكي مغنا مهن وحنو بالله شنتي تسينيسي الغيبة وحمقا ما نافية أكرمت فعل وفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها مبني على السكون لا محل له من الإعراب إياه إياه ضمير نصب منفصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب والهاء حرف دال على الغيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب إياها ما أكرمت ما كرامين إلا إياها قبل مغنج ماهن ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكرمت فعل وفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها مبني على السكون لا محل له من الإعراب إيا ضمير نصب منفصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب والهاء حرف دال على الغيبة مبني على السكون لا محل له من الإعراب وإياهما ما أكرمت أنكم كرامين إلا إياهما لبدي مغنيد ماهن ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكرمت فعل وفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها إيا ضمير نصب منفصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب والهاء حرف دال على الغيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب والميم علامة جمع والميم حرف عماد والألف حرف دال على تثنية مبني على السكون لا محل له من الإعراب وإياهم ما أكرمت مكرامين إلا إياهم كوي مغنام أهني ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكرمت فعل وفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها مبني على السكون لا محل له من الإعراب إيا ضمير نصب منفصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب والهاء حرف دال على الغيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب والميم علامة جمع ذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب وإياهن ما أكرمت مكرامين إلا إياهن هوانك مغناي ماهن ما نافية أكرمت فعل وفاعل مبني على السكون ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب أكرمت فعل وفاعل إيا ضمير نصب منفصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب والهاء حرف دال على الغيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب والنون علامة جمع النسوة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب halkaas marka guud ahaan waxayna ugu dhammaaday mafcuulu bihigii iyo axkaamtiisii welina waxaanu dhexda uga jirnaa almansuubaatu khamsata cashar inta mansuubaadka ah ee carabiga ay waajib tahay in la kordhigo xagga asmaada waxaanu soo qaadannay inay ka kooban yihiin shan iyo toban qaybood shan iyo tobankaa qaybood hal qayb uunbaa noo dhammaatay qaybtii labaad ayuu rabaa sheekhu halkan inuu ka bilaabo baabulmasderi haadaa midkani baabulmasderi waa masderka baabkiisii halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo masderka iyo axkaamtiisii masderka marka tacriifkiisu muxuu yahay maa huwa almasder horta masder maxaa la yidhaha masder culimmada naxwaha waxay ku tacriifiyeen oo ay ku qeexeen almasderu huwa maa siwa الzamaani min madluulayi اlficli waa sidii ibnu malik raximah اllahu tacaala kitaabkiisa alfiyaha uu ku tacriifiyey almasderu huwa maa siwa الzamaani min madluulayi اlficli almasderu maa siwa الzamaani min madluulayi اlficli maxaa loola jeedaa macnaha marka ulajeeddada waxaa weeye masder waxaa la yidhaahda ficilka wuxuu tusiyaa laba macno labada macnuu ficilka tusinaya maxay ahaayeen alxadath iyo wazaman xadath iyo zaman ficil kasta sawaaءun kaana maadiyan aw mudaarican aw amran wuxuu tusin jiray labada macno alxadath wazaman idan marka waxaan iska reebaynaa zamankii almasdaru huwa maa siwa الzamaani waa wixii zamanka ka soo haray zamanka iska reeb min madluulayi اlficli ficilku labadii macno oo uu tusin jiray zamankii ka reeb maxaa soo haray alxadath idan marka masder waxaa la yidhaha huwa aladii yadullu cala alxadath waa ereyga ama isimka tusinaya xadathka marka xadathow maxaad ahayd wey marka xadathka naftiisu muxuu yahay tusaale ahaan markaad tidhaahid ficilkan daraba laba macnuu tusin daraba zaman hore ayuu wax garaacay ficilkaas waxaan ka fahmnay zaman iyo xadath oo ah addarb xadathku waxaa weeye almacna alqaa'imu bilgayr waa macnaha qofku uu ku sifoobay macnaha qofka uu ku sifoobay macnahaasa waxaa la yidhaha xadath idan marka zamanka markii aan ereygan daraba ka reebno waxaa noo soo haraya garaaciddii garaaciddii fa haadaa huwa aladii nusamiihi masderan garaaciddaas wey midda aan u naqaano masder oo maalan daraba wuu garaacay yadrib wuu garaaci darban garaacid darbigaas wey masderka marka ficil kasta waxaad ka reebi zamankii labadii macnuu tusin jiray zamankii uun baad ka reebi maalan markaan idhaaho hadda jalasa wuu fadhiista jalasa wakti horuu fadhiista waxaad ka reebi waktiga waktiga haddii la reebo maxaa soo haray fadhigii aljuluus huwa almasder juluus juluuskaasaa masder la yidhaha haddaan idhaaho qara'a waxbuu aqriyey waxbuu aqriyadaas oo zamankaa ka reeb maxaa soo haray akrin akrin carabi ahaan maxaa lagu yidhaha akrin qara'a miyaa lagu yidhaha maya ficilay naga noqon akrin maxaa lagu yidhaha carabi ahaan qiraa'atan haadaa huwa aladii nusamiihi masdaran midka masder aan ku magacaabayno waa alqiraa'a markaan idhaaho maalan takallama wuu hadlay takallama wuu hadlay macnaha xadadka ah oo hadliddii ayaan waxaan u raadinaynaa bal carabi wixii hadlid lagu yidhaha hadlid waxaa carabi lagu yidhaha attakalum attakalum haadaa huwa aladii nusamiihi masderan takalum hadlid hadliddii marka wax zamanay kuu tilmaamayso ma laha laa fi zamani almaadi walaa fi zamani almustaqbal walaa fi zamani alxaal wax zamanay tusinayso ma lahan waxay tusinaya alxadath bis haadaa huwa aladii nusamiihi masderan kaas waxaa la yidhaahaa masder amaa sheekha tacriifka isagu uu noo samayn doono waa tacriifun taqriibiyun lilmubtadi waa taqriib ama qeexid uu doonayo sheekha ardayga bilowga ah inuu wax u soo dhoweeyo ardayga bilowga ah u rabaa sheekhu inuu macnaha fahamsiiyo mooye tacriifkii naxwahoo shaamilka ahaa ma aha tacriifku sheekhu uu noo sheegi doono wuxuu ku yidhi sheekhu almasdaru masdarku huwa masdarku alismu waa ism alsm lagu yidhi halkaa maxaad ka fahamtay almasdaru laa yakuunu ficla walaa xarfan masderku inuusan ficilna noqon karin xarafna uusan noqon karin laazim ereyga masder aanu ku magacaabayno bishardi an yakuuna isman waxaa kaloo shardi ah isimkaasoo almansuub ee la kordhigo hadduu kordhigan yahay waxaa la yidhaha almafcuulu almutlaq almafcuulu almutlaq hadduusan kordhignayn oo maalan marfuuc uu yahay ama majruur uu yahay magacii masdernimada wuu wataa oo maalan haddaad tidhaahid acjabanii waxaa icajab geliyey acjabatnii qiraa'atuka habkaad wax u akrinayso ayaa icajab gelisaa tiri acjabatnii qiraa'atuka hadda masderkii maanta muxuu noqday faacil marfuuca sooma noqon idan marka masdernimada ka bixi maayo hadduu marfuuc noqdo ama uu majruur noqdo laakiin markuu mansuub yahay laba magacuu qaataahu waxaa la yidhaha almasder iyo almafcuulu اlmuطlaq oo markuu mansuub yahay markuu mansuub yahay muxuu qaataa laba magac almasder iyo almafcuulu اlmuطlaq amaa hadduu masderku marfuuc noqdo oo maala aad tidhaha acjabatnii qiraa'atuka waxay cajab geliyey qiradaadii qiraa'atuka markaa maxaan ku magacaabi karnaa masder laakiin mafcuulu maca mafcuulu mudlaq ma ku magacaabi karnaa maya mafcuulu mudlaq waxaa shardiga an yakuuna almasderu mansuuban waa inuu mansuub yahay huwa masderku alismu isimu isimkaasoo almansuubu ee la kordhigay aladii isimkaasoo yajii'u yimaada haaliثan xaal uu yahay isagoo saddexaad isagoo marka saddexaad uu yimaadaa fii tasriifi اlficli ficilka gedgedintiisa ayuu ku yimaadaa marka saddexaad wuxuu ku yidhi sheekha masderka waxaad ku garan kartaa ficilka markii aad rogrogtid ood gedgedisid ereyga saddexaadaa masderkuu noqonaya tusaaluu ku siiyey wadaalika naxwu daraba waxbuu garaacay yadribu waxbuu garaaci doonaa darban garaacid haalidku marka muxuu noqday darbi hada huwa aladii nusamiihi masderan laakiin sheekha waxuu rabaa ardayda ardayda fahamkooda inuu u soo dhoweeyo mooye yacni tasaariifta ficilka masderka mar walbaba marxalada haalidka ah ee saddexaad inuu ku soo beegmo shardi ma ah wuxuu iska noqon karaa yacni tasriifka awalkaahuu noqon karaa midka haanigaahuu noqon karaa haalidkuu iska noqon karaa masalan haddaan idhaaho daraba wuu garaacay darban garaacid masderkii muxuu noqday haaniso iskama noqon haani u iska noqon karaa hadduu doono laakiin sheekhu markuu ku leeyahay aladii yajii'u haaliثan fii tasriifi اlficli shardi ma aha oo ha u malaynin ama ha u fahmin masderka haddii ereyga labaad uu soo baxo yacni inaanan masder ku magacaabaynin ama mafcuulu mafcuul mudlaq aanan ku magacaabaynin sidaa ha u fahmin leanna waxaa weeye sheekha waa yacni fahamkeennu rabaa inuu soo dhoweeyo usluub wuxuu ugu tala galay ardayda fahamkooda uu ku soo dhoweynayo mooye wuxuu iman karaa haani tasriifi اlficli wadalika naxwu daraba waxbuu garaacay yadribu wuu garaaci doonaa darban garaacid see u icraabaynaa marka darba ficil maadi manuuc cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu huwa yadribu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljaazim wacalaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirih wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu huwa darban waa masderu mansuub waxaa kaloo kuu bannaan inaad tidhaahid mafcuulun mafcuulun muطlaqun mansuub leanna hore waxaan usoo barannay oon soo qaadannay masderku markuu mansuub yahay laba magac uu qaataa almafcuul muطlaq iyo masder darban masderu mansuubun wacalaamatu nasbihi fadxatu daahiraة fi aakhirihi ama darban mafcuulu muطlaqu mansuub wacalaamatu nasbihi fadxatu daahiraة fi aakhirihi weliba masderka wuxuu iska leeyahay aqsaam masderka hadda cibaaradan sheekha ku jira iyo nidaamka sheekhu hadda cibaarada uu cabiray masderkan oo kale waxaa la yidhaha almasderu almu'akidu licaamilihi leanna masderka wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood almasder almu'akidu licaamilihi wاlmasder almubayinu linawci caamilihi wاlmasder almubayinu licadadi caamilihi saddexdaasuu masderka u qaybsamaa masderkan sheekhu hadda uu noo mihaaliyey waa almasderu almu'akidu licaamilihi see ku fahmi karnaa marka masderkan inuu yahay masder mu'akid licaamilihi maxaa loola jeedaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye masderku hadduusan macno soo kordhin macnihii ficilka aad ka soo fahamtay mooye macno kale hadduusan kugu soo kordhin masderkaas waxaanu ku magacaabaynaa almasderu almu'akidu licaamilihi tusaale ahaan wakallama allaahu muusaa takliimaa wakallama allaahu muusaa nebiyullaahi muuse ilaahay wuu la hadlay haddana maxaa la yidhi takliiman la hadlid oo la hadlidani sow kama aanan faa'iidaysan wakallama allaahu ficilkii macnihii ficilka aan ka faa'iidaysanay uunbaa haddana naloo soo adkeeyey markaasaa la yidhi takliimaa marka masderka noocaas oo kale haddaanu aragno waxaanu ku magacaabaynaa almasderu almu'akidu licaamilihi waxaa la mid ah haddii aad tidhaahid jalastu waan fadhiistay juluusan fadhi qara'tu waan aqriyey qiraa'atan saafartu waan safray safaran takallamtu waan la hadlay takalluman tacallamtu waxbaan bartay tacalluman waxbarasho qacadtu waan fadhiistay qucuudan qataltu waan dilay qatlan katabtu waxbaan qoray kitaabatan wax qorid ereyada noocaas oo kale waxaa la yidhaha almasdaru almu'akidu licaamilih maxaa yeelay macnihii ficilka aanu ka soo fahmnay mooye macno cusub masderku nooma faa'iidey qaybta labaad waxaa la yidhaha almasdaru almubayinu licadadi caamilih waa masderka tusinaya ficilku inta goor oo u dhacay maalan waxaad tidhi darabtu waan garaacay darbatayni laba goor ayaan wax garaacay darabtu darbatayni masderkaa darbatayn markaad fiiriso waxaad ka dhadhansan kartaa darbiga oo ficilka aanu ka soo fahamnay ficilkaasi inta goor oo u dhacay darabtu zaydan waan garaacay darbatayni laba garaacid ayaan garaacay idan marka darbigaagii inta goor uu dhacay ayaa waxaan ka fahamnay masderkii waxaa la mid a fadukataa dakkatan waaxida fadukataa ardadii iyo buurihii waa la burburiyey dakkatan waaxida meeqo gooraa la burburiyey dakkatan waaxida hal mar oo bis idan marka masderkan dakkatan waaxida muxuu kuu faa'iideeyey waa almubayin licadadi caamilihi ficilkan inta goor uu dhacay ayuu kuu faa'iideeyey idan marka waxaan ku magacaabaynaa almasdaru almubayinu licadadi caamilihi waxaa jira mid kaloo saddexaad oo la yidhaha almasdar almubayinu linawci caamilihi almasdaru almubayinu linawci caamilihi waa masdar caddaynaya caamilku noocuu u dhacay caamilku noocuu u dhacay tusaale ahaan waxaa tidhi darabtu saariqa tuuggii waan garaacay darban shadiidan garaacid aad u xanuun badan ayaan garaacay darban shadiidan garaacid daran ayaan garaacay tuuggii idan marka maxaan ka faa'iidaysanay ereygan darban shadiidan waxaan ka faa'iidaysanay kayfiyatu darbika lisaariq qaabka tuugga aad u garaacday inuu yahay qaab naxariis darro ah qaab naxariis darraa inaad u garaacday ayaan ka fahmnay masderka noocaas oo kale waxaa la yidhaha almasdaru almubayinu linawci caamilihi linawci caamilihi waxaa kaloo la mid a haddaad tidhaahid sirtu waan socday sayran xasanan socod wanaagsan sirtu waan socday sayran xasanan socod wanaagsan ayaan socday masderkan sayran xasanan muxuu noo faa'iideeyey wuxuu noo faa'iideeyey qaabka aad u socotay inuu yahay qaab qaab aada u wanaagsan oo qurux badan oo aadaabo ay ku dheehan tahay inaad u socotay idan masderka noocaas oo kalena waxaan ku magacaabaynaa almasdaru almubayinu linawci caamilihi wa huwa masderku qismaani laba qaybood weeyuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala lafdiyun masdaru lafdiyun masdar lafdi loo nisbeeyey wa macnawiyun wa masdarun macnawiyun iyo masdar macno loo nisbeeyey sheekhu wuxuu rabaa halkan inuu nooga bilaabo aqsaamu lmasdar qaybaha masderku uu u qaybsamo wuxuu ku yidhi sheekhu masderku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood masdar lafdi iyo masdar macnawi maxaan ku kala garan karnaa marka masderka macnawiga iyo masderka lafdiga ah wuxuu ku yidhi sheekhu fain waafaqa lafduhu lafdu lmasderi masderka lafdigiisu hadduu waafaqo lafda ficlihi ficli lmasder masderkan ficilkiisa ficilkaa lafdigiisa hadduu waafaqo fa huwa masderkii lafdiyun waxaan leenahay waa masder lafdi ah wadalika naxwu qataltuhu shaksigii waan dilay qatlan dilid calaamo fiican uu kuu sameeyey sheekhu wuxuu ku yidhi masderka lafdiga ah waxaad ku garan kartaa ood ku fahmi kartaa haddii masderkii iyo ficilku ay isku xuruuf noqdaan masderkii iyo ficilkii hadday isku xuruuf noqdaan masderkaa waxaan ku magacaabaynaa masderun lafdiyun tusaale ahaan qataltuhu qatla waxaad fiirisaa xuruufta uu ka kooban yahay ficilkan qatala waa qaaf iyo taa iyo lam waxaad fiirisaa haddana masderka xuruufta uu ka kooban yahay qatlan waa sidii oo kale waxaa la mid a wasafaati safa waa la mid wasafaati safa masderkan xuruufta uu ka kooban yahay waa saad iyo laba fa oo laysku shiday laba fa oo laysku shiday maxaa ka horeeya ismulfaacil wasafaati ismulfaacilka isaguna wuxuu ka kooban yahay saad iyo laba fa oo laysku shiday aliftani ha fiirin dhexda ku jirto waa alifun xadaثat lisiiqati ismi اlfaacil waa alif u timid ama loo soo cusbooneeyey ismulfaacilka dartii wain waafaqa hadduu waafaqo masderku macnaa ficlihi ficli اlmasder masderka ficilkiisa ficilkaa macnihiisa hadduu waafaqo duuna lafdihi lafdi lafdi ficlihi ficilkiisa lafdigiisa uusan waafaqin fa huwa masderkii macnawiyun masderun macnawiyun waxaan leenahay waa masder macnawi ah muxuu la jeedaa haddana sheekhu calaamo fiican uu kuu sameeyo wuxuu ku yidhi masderka iyo ficilka ku camal falay haddii aysan isku xuruuf ahayn xuruufta shaqo iskuma lahan macnihii uunbay iska waafaqeen haddii macnihii un ay iska waafaqaan masderkaa maxaan ku magacaabaynaa masderun macnawiy tusaale ahaan xalaftu waan dhaartay yamiinan dhaarasho xalaftu waan dhaartay yamiinan dhaarasho waxaad isku fiirisaa ficilkan xalaftu iyo masderkan yamiinan dee wixii macnihii markaan fiirinno waa dhaar iyo dhaar laakiin xuruuftii markaan fiirinno shaqo iskuma lahan xuruuftii markaan fiirinno shaqo iskuma lahan kaasoo kale maxaan leenahay waa masderun macnawiyun masder macnawi sababta yacni loogu magacaabay maxay tahay almacnawi macnawi sababta loogu magacaabayo waxaa weeye liannahu waafaqa almacnaa faqad walam yuwaafiq ilafda liannahu macnihii bisuu ka waafaqaye xuruuftii iyo alfaadii kama waafaqin sidaasaba marka waxaa loo leeyahay masderun macnawiyun wadalika naxwu jalastu waan fadhiistay qucuudan qucuudan fadhi ayaan fadhiistay markaad fiiriso ficilkan iyo masderkiisa waa isku macno laakiin xuruuftii shaqo iskuma lahan see u craabinaa jalastu ficlu wafaacilu qucuuda masderu mansuubu وcalaamaةu nasbihi fadxaة ظaahiraة fii aakhirihi wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagid wa qumtu iyo wuquufan ilaa ficilku wuxuu ka bilaaban qaafka qumtudaas qaafkaasuu ficilku ka bilaaban qumtu iyo wuquufan wuquufan waawdu waxay ka tirsan tahay xuruufta masderka markaad isku fiiriso qumtu iyo wuquufan xuruuftii shaqo iskuma laha laakiin macnihii waa midaysan yahay maxaan ku magacaabaynaa masderun macnawiyun wa qumtu alwaawu xarfu cadfin qumtu ficlu wafaacil wuquufan masderun mansuub wa calaamatu nasbihi fadxatun daahiraة fii aakhirih iyo wamaa ashbaha dalik wixii erayadaa u ekaadana uga qiyaas qaaduu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacala allah subxana wa taala